dhaxlo iyo weliba khaatan gellayda iyo masangada waana waa filayna waa u filaynay inaad saas uga hadli doonto waxa la yidhi gaba faruuran ayaa niman waxa la yidhi gumaysowday baa waa weynaatay markay weynaatay baa waxa la yidhi war gabadha aan u tagno bal meelay guurka joogtaan weydiino markaasaa la yidhi hayo balaan weydiino markaas soo weydiina baa la yidhi markaasaa la yidhi aan idhaahno faruuray waa lagu soo doonay markaasay teen waa loo tegey war faruura markaa la yidhi nin baa ku soo doonay geel baa lagaa bixiyey say teen finaayey macnaa finaayey bay leedahay iyadu ma karto ilow finaayey bay tii markaasaa muddo goorti la joogayo ayaan la joogaa marka dambe loo tegalayin bal aan u sheegno misna awal been dhalinyaro wax abuuranaysay ahayde aan u sheegno gabadhi inayan bal meelay haddii guurkii ay filanaysa laga noqday aan u sheegno nidhaahno bal aan taasna aan ku dayno say yeesho iyo waxayna tiraahdo markaasaa loo tegalayin war faruura saa layeen sayteen saa layeen ninkii geeli la noqoyo guurkaagi wuu ka baxay sayteen finaayey labadii jeerba markii hore waxay tiri filaayey markii labaadna waxay tiri filaayey waa laba jeer oo filaayey marka maxaad u tiri baali waxay tiri inaan qurux laygu nacayn oo aanan quruxdii aan inaan faruurta laygu nacayn waa filayay tiri oo laysoo doonayo geel layga bixinayo markii dambesana waxay tiri waa filayay tiri inaan ninka nina geel iga bixinayo naag furo nina geel ka bixinayo marka hadda anigu waxaan filayay salaado inaad ka hadlayso oo galleyda si daran uga hadlayso horta anigu waa filayay taa waa u malaynayo oo ra kaa wada harayo kaa wada harayo waanu filayay waxaan ku noqonayaa ninka la yidhaahdo weli salaad baan ku noqonayaa meel daran bay kuu joogtay waxay kuu joogtay galeydii haddaanan khaldanayn waxay kuu joogtay masangada bahalaha cunaha waad nooga sheekaysay masangada xeerada markay gasho waad nooga sheekaysay marka la abuuraho waad nooga sheekaysay marka ay sida loo kariyo sida loo cuno cayncaynka loo sameeyo waad nooga sheekaysay waxaad nooga sheekaysay oo kale marka la beerayo habka loo beero waad nooga sheekaysay waxaa kaliya oo kaa noogu haray masangada inta caynood oo laga dhigo inaad ku noqoto inta caynood oo laga dhigo waxaa ka mid ah canjeelo waa laga dhigaa soor waa laga dhigaa muuso waa laga dhigaa geedka la yirahdo anigu layirahdo karidka shurbad waa laga dhigaa shaali waa laga dhigaa waxaa kaloo laga dhigaa cayncayn baa laga dhigaa mar baa loo kariyaa bal masangada iyo galleyda sidaas noo kala sheeg adaa nagaga waayo aragtan midaas
horta galeyda iyo masagada markii canjeerada iyo laga dhighayo waa kala duwan yihiin aad bay u kala duwan yihiin masagada canjeeradeedu ma waa muxuu ahaa waxaa badan galeyda inta laga dhigo iyadana waa laga dhigaa labadaba waa laga dhigaa waxay l waxay ku kala duwan yihiin daagaha dadka oo sameeya haweenka qaalib annaga yacni intaan makiinadahan la helin haweenka yaa samayn jiray marka haweenku gallaydu waa ku dhib badan tahay aad bay ugu dhib badan tahay marka oo ay tumahayaan masagadise tumideedu waa fududahay waa fududdahay haddana marka oo canjeerada laga dhigahayo gallayda waxay yidhaahdaan labadooda gacanjeerada waxaa ku fiican oo ku badan bay yidhaahdaan inkasta oonan anigu gacanta gelinin waxaa ku badan bay yidhaahdaan galeyda galeyda canjeerada ku fiican bay yidhaahdaan ay yidhaahdaan labadana waa laga dhigaa marka masagada canjeeradaas waa loo cunaa mid waa taan idin sheegay oo dadka jaban ayadaa la siiyaa oo oo lugaha ka jaba oo qofka keliyaha laga qaadaa oo suba keliya si wax kale lama siiyo qofku hadduu jabo marna waa midda soomaali oo dhan cuntada la cuno ugu fiican oo waxaa la yeelaa waa la tumahayaa laba cayn bay u kala baxaysaa mid jariir baan nidhaahnaa mid mid jariir baa la yidhaahdaa oo keligeed iyadoon waxba lagu darin iyaa baa maxaan ahaa waataan idin hadda ka horna waan sheegay oo waxaa lagu waa ayaa maxuu ahaa yaa la kariyaa midna iyaduna jariirtay u dhowdahay magaceedii baaba hadda iga dhumay waa middaasna budada markay bislaadka ku dhowdahay yaa budadiiyo halka taa lagu daraa marka waxaa la kala yidhahdaa jariir jariir iyo xiniin baa laka ha xiniin iyo jariir xiniin iyo jariir baa la kala yidhahdaa xiniinta waxaa lagu daraa budada jariirtana waxba laguma daro iyada oo keligeeda dabeeto waxaa la yeelaa labadaba caano yaa ama inta lagu daro marka waxaa la qaadanayaa labadaba geed qoriya oo la qoray haddaan yaraha gadaal ugu sii noqdo geed qoriya geedka qorigaha lagu wareejinayaa geed loo sameeyey markii ay bislaato wax yar baa la daboolahayaa dhuxul yar baa korka laga saarahayaa in yar baa loo kaadinayaa in yar markay joogto xeeradiiba xeeradaa lagu soo bixinaya xeeradii marka haddii lagu soo bixiyo baan ama ama hilib iyo yaanyo iyo maxawash wixii la heli karo markaas ayaa lagu waa lagu cunahaya haddii kale caano baa inta la daarisiiyo oo saas loogu darbiyo yaa qofka wax ula mida ayaan jirinin waana cuntada cunto ugu fiican markaan soo gaabiyo oo masagadii intaa uga haro galeydii ayada ayadana waa ku dhowdahay laakiin waa kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin galeydii xaggii soorta waa iskala mid galeydu waxaa la yeelayaa marka ay soo baxdo oo ay awal baan int- inteeda hore ka sheekeeyey oo ay sabuulka noqoto ayada caymo badan baa loo cunaya marka ay soo baxdo waxaa la yidhaahdaa sabuulka waxaa la yidhaahdaa oo abuurkii kasoo gudubnaya hadaayi Ah, xabuuq xabuuq baa la yidhahdaa xabuuqaas waa la dubahayaa waxaa la saarahayaa dhuxulo asaga oo qobkiisa qaba oo aan waxba laga qaadin ayaa la saarahayaa waa la cunahayaa calooshana waa wadaa waa shayga shayga ugu fiican waa waa caana gashadee la yidhaahdaa marna waa muxuu ahaa marna waxay yidhahdaan waa wuxuu noqday qolfaaluu noqday oo lama jeclo waa marka ay bislaadka ku dhowdahay ay bislaadka ku dhowdahay marka ay ka baxdo dabadeeto galeydii waa sidii masagadii oo kalea la tubahayaa waa la tubahayaa waa la waa la tuba waa la tubahayaa soomaalidana middaa galeyda waxaa weliba ka sii daran dadka galeyda oo yacni yaqaan oo beeraleyda ilmuhu waxay ka soo ordaan halkaas oo kale markay xabuuqa noqoto ilmaha waa lagu soo ordaa hab baa la siiyaa kor baa loo qaadaa xabuuqaa la siinaya markaasay guriga kula cara- guriga kula cararaa oo markaas mar laga jeclay ma jiro oo yacni ilmaha haddaan habeenkaa xabuuq la siin ama ayna maalintaa beerta soo aadin kaa joogi mahayaan waxa ay ugu jecel yihiin weeye dadka oo dhanna si kasta u gaajaysan yahay marka ay sidaa u baxdo waa laga dhergahayaa waa taa waxa dadka iska daa bahalkuna waa ka dhergahayaa marka sidaas wax lamida markaas ma jiro markii dabadeeto ay soo go'do oo xabuuqii ka baxdo waa la tubahayaa horta meel baa lagu aruurinayaa waa la tubahayaa laba cayn baa markaa laga dhigahayaa midda oo silkii waa laga qaadahayaa mid god la yidhaah bakaar yaa lagu shubahayaa godkaa bakaartaa middaa lagu shubay ilaa iyo soddon sano haddaan biyo u gelinin waa ku jiraysaa marka waxaa laga ilaalinayaa oo iyada cadowgeeda qoyaan baa laga ilaalinayaa oo wax qoyan waa laga ilaalinaya in badan bay warnaanaysaa oo ciridda oolaysaa markay aad aad oo nag noqoto qallasho yaa godka lagu shubahayaa taas godka marka godka waxaa la yeelayaa balkeedaa lasoo qaadayaa askaa laga daboolahayaa godka marka ugu horeysa intaan iyada godka lagu shibin godka waa la waa la culahayaa sida weelasha loo culoo kale yaa loo culahayaa godka gudihiisa dab baa lagu shidahayaa waa la culayaa markii godkaa la culo kabacdi waxaa la yeelayaa baa lagu shubayaa marka balkeedii baa lasoo qaadahaya afkaa laga saaraya qoryo kale oo dhaadheer baa saas lagu leeyahay qoryihii markii saas lagu leeyahay balkeeda afka laga saaraya markaasaa ciid adag oo ciidda dhooleyda korka laga marinhaya waa middaas weyn middaa kale finjil baa la yidhaahdaa oo waa la ulaynayaa gacanta waa lagu finjilaa taas waxaa lagu gurahayaa jawaano jawaanadaas waa la iib geynayaa ama walow kaan dad socdaa ha qaato ama yacni beledkii ha la geeyo isagu waa un- iyadu waa uniib ama guriga ha iska tiirsanaato waxna ha laga cuno waxna yacni wixii iibanayo eh, suus-suus iyo waxyaalahaas u beeganaya baa laga baa laga iibinaya baa laga iibinaya marka markii cunideedii ay noqoto mid waxaa la yidhahdaa soor waa la- mid soor baa la yidhahdaa mid canjeeraa la yidhaahdaa mid waxaa la yidhaahdaa daangi oo waa la dubayaa ama subag yar baa lagu dubayaa oo dufan leh ama waxaa lagu dubayaa muxuu ahaa saliid adigu wax un dufana midna ciid bacaad ayaa digsi lagu shubayaa ciiddu la badin maayo markii digsiga kulaadaa lagu shubayaa kulligeed waa caddaanaysaa walow kaan hal yar oo iska harhayo oo aan muxuu ahaa oo iska madoobaanaya ku jiraan ayay noqonaysaa tan kalena waa kala barmaysaa midda dufan kale waa kala barmaysaa barna sidiisii buu noqonaya xoogaa yaraha madmadoobanaya barna waa caddaanaya markaas maxaa looga jeedaa mid la yidhaahdo oo kale oo la cuno oo cambuulo la yidhahdo ayaan kala harinin oo ama isha laga bixiyo ama isheedaba walow kaan ay qabto yaa muxuu ahaa guriga la dhehaya waa subaxii waa waa la afbilow waa la yidhaahdaa haddii khiyaartu hadday timaado oo bunka iyo loo dubo iyaa loogu daraa oo iyana waxaa la yidhaahdaa oo toor baa la yidhahdaa oo lagu tooro oo lagu toortaa la yidhahdaa taas markii intaa u baxdo marka midii haddaan usoo noqdo oo kale oo soorta ahay soortii waa laba cayn iyaduna mid waxaa la mid waxaa la mid waxay yidhaahdaan badbad lay yidhaahdaanoo qofka caloosha laga hayo iyo waa muxuu ahaa qofka maaragtay oo yacni cuntada badan cuna iyo wax oo xoogaa yar baa laga dhigaya waa la jilcinaya waa la jilcinaya waa la jilcinaya waxaa lagu darhayaa caanaa lagu darhayaa ama maraq baa lagu darhayaa qofkaa caloosha waa soconaysaa qofkaasi iyadoo jilicsan iyo galaas galaas u cabhaya oo subag lagu darhaya midna waa la adkaynaya waa sidii masagadii oo kale oo waxaa lagu cunahayaa ama hilib ama caanaa lagu darhayaa waa la darbinhayaa haddii aan la kuhaamin darabteeda waa la isugu faanhayaa oo nin waliba wuxuu leeyahay bal sidaan wax u qaadayo bal eega marka ninka calooshu wax calooshiisa buuxin kara oo ninka calooshiisa naaxin karana iyadaasaa la arkaa iyadaasaa la arkaa mid kale furfur baa la yidhahdaa waa runtiisa magaciisa mahadsan waxaa la yidhaha mid kale furfur baa la yidhahdaa waxaa la yeerayaa ayadii markii la tumo oo la je- bahashii la garaaco oo ay ba- midda buunshii waa la reebayaa midii budad ahayd waa la reebayaa marka xani- mid- xaniin bay yidhahdaa intaasay legleegtahay marka sidii beriid ahaan ninkaan aqoon beriid buu noolahayaa gacanta dhan waa ka kala daadanaysaa oo furfurkaas ayadana ama caanihii ama hilibkii yaa lagu cunay laakiin iyadu taasi qajeero waxay ku fiican tahay hilibkay ku fiican tahay bay ku fiican tahay Eh, ah, maxamed nuurow anigu hadalkii intaas waan ugu dheeraaday
aad iyo aad baad umahadsan tahay haddana waxaan u gudbayaa nin halkan u goolgooshanayo isaguna wixii nugaal dib ugu noqonaya ama iyo intoo dhul marna ah oo dhega weyne oo aan gadaal u reebtay dhega weynow bal adiga iyo eh, masengo iyo gelley
horta beeraha beertu wadanka anigu aan ku dhashay waa looga badan yahay waan si ka tegay wadanka oo markii ugu horreysay waxaan qabtay galbeed ilaa galbeedka waa ku badan muddo dhowr iyo toban sanana waa joogay carruurna waa ku dhalay waana arkay horta beertu waa badan taho tan bunka iyo lacag baa loo beertaayoo wax lacag loo beerta galbeedka iyo wax cunno loo beerta wey ha la karsado lacagta ha loo beerta waa badan taho galbeed beer buu ku noolyahay hooyi galbeed weeye, beer bay ku noolyihiin ha yeeshee tan la cunayo waxay u kala yaqaaniin geed gaab iyo geed dheer qamandida mid la yidhaha garbi bariiska oo ay beertaan isna way isku geedoo in yar bay ku kala duwan yihiin oo waa caws oo geed gaab baa la yidhaha inta waxa kale u baxayaan bay kusii sugaanoo cawska markuu doogii kaliishii soo baxo waa kaa waa ka waa ka marna curdanka ah marna gahaydka marna engega marka cawskaasi engego yay iyana engegaysaayoo cawskaasay la goosanayaanoo dhir yar yaroo iyana geed gaabka ka midoo misil la yidhaaho geedka bariiska iyo lagu dareey inta la ridqay gudguduudan iyo dhiro yar yaroo saasay yaa u weheliyaa oo cuna geed gaabkaas waa ku sugan tan kale misigada iyo galleyda iyagu misigada u badan yihin misagaduna laba laba siyood bay u beertaa meeshii caracada waa miigi meeshii caramadowna waa dibi marka la cararoobe ee jilaalkii dibida la mariyo ya ama jilaalkaa jilaal duug baa la yidhaha jilaalkaasaa lagu beeraya ama markay rayska noqoto yaa dibidii mar iyadoo hore loo cararoobo dibidii la mariyey yaa dibidii lagu beeraya ninku hadday ku qabsato qandi bay yidhahaan labada dibi iyo qorigooda iyo waxa isku xidhan ninku hadday isaga iyo qandigiisa ku qabsato ninka iyo labada dibi iyo wax alaabtiisa qandi baa laysku yidaha qandigaa markay ku qabsato gacantaa bidixdaa irfidiibuu ku haystaa dibigii labada dibina waa laba dibi oo xaraash oo jabsanoo waa canaananaya gacantaana haruurkiibuu ku haystaa gacanna irfidiibuu ku hayaa gacanna haruurkii labadii dibina dibidu wuxuu ka wadaa dabada oo cayn leeyahay oo ama hadduu bey yahay wuxuu leeyahay beyle magacyadu kala leeyihin hadduu yahay dhin yahayna dhinlu leeyahay magacyadaasi oo u afbaray wuu canaananayaa shinnidiina waa la daba joogaa saasuu u saydhaya saasuu u saydhaya meeshii ay ugu ekay markay joogtay yuu soo laabaya halkiiba haddana kaga soo bilaabaya maanta beri saa dambe ilaa ay kaga dhammaanayso hadduu ciidan waayo ay ku qabsato saasuu saasuu ku beeranaya beertiisuu ku dhamaysanaya gacanna irfiduu ku haystaa dibidiina waa wadaa shinnidiina waa la daba joogaa saasuu ugu saydhaya saasuu u saydhaya ninka ciidanka haystaana waa ninka guuskaa bixiya labaatan qandi toban qandi shan iyo toban qandi waxaasuu bixiya maalintaa cunadooda isagaa qaba wax kale cidi weydiin mayso subag musago dheryo waaweyn bay wax ku karsadaan reer galbeedku digsidan iyo sufrigan iyo wax- sufriyadan iyo waxba kuma karsadaan dheryaha waxaa laga bixinayaa caano lo-aad iyo qasab aan sonkorba lagu darin iyo caano lo-aad baa laga soo buuxbuuxinayaa xawsaa la yidhahaa xawsaa la yidhahaa xawsahaasu soo qaadaya geedan waddankan ku ool geedan waddankan ku ool oo waddankan galbeedka ka baxa oo soomaaliya marka laisku kiciyo ugu xeedho xeedhyaha waaweyn oo ugu sharafka badan laga qubo yaa galbeedku leeya oo xeedhyahaas maalintaasaa lasoo gurayo geedkii wiili waa ku gabyay la ohan jiray weeye garbi garbi kama baxda arladan iyo waddankan xeedhada garbiidina xeedhooyinka qiimay dheer oo qiimo siyaado ah yay dheer xerooyinkii garbiga ahaa ee waaweynaaye kontonka qof afartanka lixdanka midii deeqi jirtay ilaa boqolka deeqaysay maalintaasaa lasoo qaadaya xeedho aan garbi ahayna waxuma yaqaanin iyadoo maalintaasaa lasoo gurayo guuskaa xeeryahaasaa loo soo guraya marka horta sidaa ay ku beertaan sidaa weeye masage iyo galleyna wax ma wada galaan labaduba waa wax kar laakiin waxba ma wada galaan wax masage la qiimo ah oo soomaaliya inoogu soo baxay ma jiro guusku waa beriaad nala ballamaysaa inta yada darisna waa nahay waana isnaqanbeerna waa wada leenahay ninba maalin baa laysugu tegaya waxaa la odhanayaa beri hebel baa guus lehe ha loo tago berihii kale waa la daynaya waa la eeg berihii kale waa la daynaya waa la gaaxinaya waa laga oolaya nin waliba dibigiisii qandi baa la yidhaahda qandigiisiiba aroortii lasoo kala haya beertaadii buu imanaya ila waad ila waad ballamisee beer beertaadii buu la soo abbaaraya sidaa weeyo waa shir- waa eh, iskaashato sidii baa beerihii lagu dhammaynaya marka la goynayo ee la goynayana waa caynkaa waa guuskaa marka la beerayana waa guuskaa ilaa nin sidaa aan sheegayo u beerta ama uba goosto oo ay ciidan xumo ku qabsato waa jiraa masagadeenuna ma aha gallayda iyo masagadana waa kala socon yihiin haddii la la yidhaaho cansheero iyo haddii cunno la yidhaaho iyo si kasta labaduba waa laba shay oo ku wanaagsan sooma xad- waddankeena ugu fiican laakiin wax masego la mid oo masego caddi la mida ma aynu haysan ama ha guduudnaato ama ha caddaato marka masagadii baa laba caynadood oo galbeedka kala kacaysa waa kala lacag badan yihiin waana kala waxtar badan yihiin masaga dhulka caracadkay ka baxdaayo waa la tiriyey waa la miigeeyo waa ta miigaha ku baxda oo waxaa la yidhaahaa masagacadi waana ka waaweyn tahay kan kale kan kalena cilmi jaamac baa la yidhahda waa ka yar yar yaho waa guduudan yahay waana ka waxtar badan yahay taa oo ilaa cilmi jaamacaa la waayo oo taa guduudan la waayo kaa cadcada quruxda badan ee waaweyn ee carasanka ka baxay meesha aan caramadowda ahayn caracadka ka baxay la miigeeyey la cuni maayo marka la iibsanayana lacag badan buu dheeriya waa ka naciyo waa ka lacag badan yahay oo lacag badan buu dheeriya marka la la cunayana lacag badan buu leeyahay waa laga jecel yahay horta wax misaga la mida gallayda wax ku soo raacday saasaynaan ulahayn waxaa ku soo raacatay gallayda qamandida ee burkana laga sameeyo waxa waddankeenna jooga qamandidaa oo ah sarreenka aynu u naqaan qamandiba galbeedku yidhaahay iyo sarreenna waa yidhaahay iyo haduubkaasaa misagadaasaa ugu ugu faytamiin badan oo ugu waxtar badan waa tanu laftii haddii madaxii jabo iyo haddii gacantii jabto iyo haddii lugtii jabto wixii xaggaa idinka xigaa iyadiyo subag bay ku kabayaan intay galka ka tooraan iyo iyadiyo subag ku kabayaan gallaydii lagu kabi maayo hilibkii xoolaha iyo caanihii iyo midna lagu kabi maayo iyadii baa lagu kabaya waxaanay kuleeyihiin shabi maayo dhuuxiisii ninka ninka bahashaa basreecu haddii la gaajoodo ama la duulayo intay kariyaan bay ohliyadan jiraabadan soomaalida aynu ohligan masagada reer galbeedka markay duulayaan ama meel qabanayaan ohli bay ku duganayaan ama sibraarkaas oo kale ama ohli bay ka buuxsanayaan quluc biyaana waa qaadanayaan qulcohood oo dhulka aada uga baxa markay gaajoodana meel marayaanba waa hambanayaan oo afkay ka buuxsanayaan qulucdiina waa ku kabanayaan meel allaale meeshay doonayeen saasay ku tegayaan oo ku u jicsimanayaan marka gallaydii taa male gallaydii waxay ku fiican tahay maxaad adoo ah laba jawaan ama jawaan soo qaado guriga u dhig caruurta waa kaaga jeedayaan caruurta wa- iyo naagaha iyo waa la mis- waa la waa la waa la waa yani waa la muskeleeyaa waxay kaaga jeestaan hadday jilaal tahay waa doojinaysaa ayoo cir bay ku samaysaa say u tumanayaan ee mar u cambulaysanayaan ee taasay u fiicanta waa feedha tiriska waa shay wanaagsan ha canjeeraysteen ha abiinka leeyahay ha ha dubteen waa kaaga jeedan oo xaaskii xilfiraa la yidhaho xaaskii bay kaaga xilfiraya gaajadan waa kaa biinaysa laakiin waxtar iyo jid iyo fudayd iyo eh, qiimo haddii la yidhaaho isagadaa ka badisa ee isuma dhowa qamaldiduna waa ka badisa oo waa tan burka iyo laga sameeya haddii sideeda loo kariyo dabkaa lagu raajinayaa waa ku raagaysaa waa kan sarreenka ah subag iyo caana lagu darayaa waa fitamiin aan taasoo kale la arag markii burka laga dhigana aragnilba mid kaloo iyadoo aan waxaa lahayn oo ay yidhaheen caloosha iyo loo cunaayo garbi la yidhaha galbeedku leeyahay oo garbi la yidhaho marna ay heeg yidhahaan marna garbi yidhaahaan oo caafimaadka loo cuno iyana idin waxba waa ka caafimaad badan tahay laakiin aan fitamiinka ku gaadhin oo iyana geedgaabka oo caws saddexdaas bariiska iyo edi oo biyaha iyuu kuga duwan yahay ile bariiskan waa inuu biyo salka fayihii bariiskan waa inuu biyo salka kula jira ee iyagu biyaha oo manaha maaragtay ay adkaysanayaan biyaha ka adkaysanayaan yay kaga duwan yihin lakin markay dhulka ku yaalin kala garan mayso way su egyihiin marka cawska engegana waa la engegayaan markaasaa la goynaya marka galbeedka iyo iyo iyo iyo koonfurta anigu waxaan u badsaday galbeedka marka la gooyo ee intii aad soo marteen la soo maro ee dheelidii lasoo dhaafo ee haramihii lasoo dhaafo harama yidhaahaan ee guuskaa lasoo dhaafo ee la gooyo la karoor baa la yidhaha waa la karooraa karoorkaasi ay yidhahaan marka la dhigo ushaa un lalama dhaco keliya loodii bay u tegayaan oo waxay soo goosanayaan labaatan kac ninba midba intuu karoorkiisu la egyahay oo dibidii singayaasha ahayda ama loodii xoogga lahayday soo goosanayaan ragna way isku soo raacayaan waa ku soo kicinayaan oo hareerahay saa xero u dhigayaan oo isaga taagayaan saasay isu daba maraysaayoo sidaasay ila- isula daba ka wareegaysaa misagadi iyaga taasaa uga hawl yaroo uga fiican wax allaale wixii misagaahayoo dhulka yahay dee loodii meesha ka sii doynayaan loodaasay ku tumaan hadday doonaan oo u badan yihiin iyagu loodii xoogga lahayd bay soo soocayeen xaar mooye dhuusanaha fiidisa in lagu tuman arkay anigu in lagu tumana ninkii reer galbeedana ee sheekh caaqibkan iyo nimankan reer galbeedka ana iyo dadkan xaggan hadday doonaan wixii xagga inaga xigana waa weydiinaysa in looda lagu tumiyo in kale oo haddii hadalkaa wax igaga soo noqdaan waa warsanaysaa loodaa xoogale lasoo soocayaa ha karoorkii baa hareeraha layskaga taagayaayo saasay isula daba ka wareegaysaa ila meelay u baxda ma lehe oo u radiiqaysaa u radiiqaysaa u radiiqaysaa waa yaqaaniin oo markay tiraaho ay is yidhahaan radiiqda waxba kaba noola yay ka sii daynayaan markaasaa la hufayaan ha marka beerta galbeedka iyo koonfurta sidaasaan anigu ta koonfurta wax kama sheegi karo ta galbeedkasta saasaan u warhaya bunka iyo qaaska iyo misaga be- tan kale misagada iyo galleyda intaa iyagu meel bay ka wada beeraan ta durdurka ay ku beeraan waxay dhahan masna ee qaad masna la yidhaha ta durdurka ee soog iyo jilaal durdurka ah oo iyadu waa qaadka iyo bunka iyo waxaasoo masnay ugu baxaan oo wakara oo masna la yidhaha waa meesha durdurka ah tan kalena roobkay ku beeraan marka waxaanay isugu faanaan iyagu ninka bunka ninba nintuu intuu geed bunu dheer yahay ninka kale yuu yay isugu faanaan boqol geedoo boqol geedoo ku buna ninka lihi waa kaaji ninka laba boqol lihi ka daran ka saddex boqol lihi ka daran ka afarta lihi ka daran kan kunka lihi ka daran geedoo waa ninka ciidamada qabsanaya ee jiifka ku cunaya ee iska jiifa isagu iyo taajiray marka kaas waa mid waxaa jira mid kale oo waddanka laga beeray oo inta quru mar dhul qaar dhulka qaarkii la beeray adoo socota aad arkayso isagoo dhulka darsan meeshan baabuli iyo goray iyo lagu leeyahay dhulka ee ee fayaanbiire iyo meelaha baabuli iyo hareerihiisa iyo geedkan lowska la yidhaaho ha dhulku daadsan yahay ood iska buranaysa marka ka- beer haddii la yidhaho anigu taa galbeedkana intii aan haatan liqsanahayn mooye intii aan ka gaadhayna intaa weeye canjeero iyo koronkor bay yidhaahaan iyagu iyo koronkor iyo jiriid ay laba budo yidhaahaan iyo haddii dhahay laxoox eh, oo cansheerada ka mida iyo haddii dhahay idinka leeya habqo baha la yidhaaho la jilcinayo oo kii iminka uu sheegayo salaadahoo la jilcinayo la cabayo mashaali oo iyana geed garbuda iyo heedda u badan geedka mashaalida heedda aan kuu sheegayaan la calooshaya cunaan mashaalidooda geedkaasa u badan waxaasoo dhan bay ka samaysanaya waxaa jira atarka oo lagu darsado cunnada oo cunnadoo dhan lagu darsado oo geedka atar la yidhaaho oo kuuskuusan oo u eg daalkii bergii hore kaamil koorka iyo bergay ahaayeen daahirkan iyo ay fardaha siin jireen magaranaysa cadcaddaa yuwadii atar baa la yidhaahdo waa buuxaa iyagu atar bay yidhahdaan waa la helaa waddankeennana waa la keenaa waa la helaa oo inta gooni loo kariyaa koosaar weeyo goonaha loo kariyaa geed kale oo lamid oo shumburo la yidhaahaa jira isna oo geed gaadka kamid a oo caloosha neef iyo ninka caloosha xidhan ka cuno oo qeedhinka uu geedka ku yaal markuu bislaado gahaydo iyo marka la kariyo iyo la iibsanayo suuqyadaa lala fadhiyaao intay soo kariyaanoo farqaa lagugu shubaya markaasaad cunaysaa oo caloosha hadday ku xidhanto markaasaad dhuusa iyo calooshii oo dirdiraysaa oo calooshii kuu fayoobaani jirta oo shuuraa la yidhaha shumburo marka waxyayaabahaasaan soo martay iga qaba marka
kow horta da- ninka laga dhaga weyne adigu horta reer galbeed baa tahay waxaad moodaa xoogaa inaad ka baxday daahir afkarshaa kugu dhow inta aad sheegayso annagu eh, ayaa a- ayaa isu dhow dhowdihiin Eh, calaa kulli xaal calaa kulli xaal waxaan ku noqonayaa magacyada loo yaqaan badarka intaana daahir afqarshe iyo u gudbinin eh, saqaburaale waxaan rabaa in la kala saaro badarka midabyada uu leeyahay aburcas ayaa ka mid a waa magac loo yaqaano waxaa loo yaqaanaa misanka caddayna waa la yidhaahdaa waxaanu kaloo maqalaynaa misanka guduudo waa maqalaa waxaynu maqalaa guduudane mid la yidhahdo ruuxiisa waa maqalaa firfiire mid la yidhahdo waa maqalaa haycadde mid la yidhahdo waa maqalaa adigu magacyada noocaasa oo aynu u- aynu ka maqallo weliba khaasan guduudane guduudane ama guduudse shamuurey cadood cadood cadaan way haa meelahaas waaye ba- misanka caddeey firfiire haycadde abuurcaas me- wax noocaas oo karta magacyadaan ku noqnoqday wuxuuna waa naasare Eh, waxaan kaleeto aan rabaa in lasii kala guro oo aad loo sii kala saaro xeerada xeerada xeerada markaan leeyahay markaan ereyga xeeradahay waxa waaye waa sida loo cuno ama waxa laga sameeyo qaabka magacyada loo yaq- yaqaan meeshaan ereyeynu doondoonaynaa meeshaan waxa waaye lu- eh, lu- luqada ayaa sheekada ka qiimo badan kow waa soor waa maqalay waanu maqalay kashiisho waanu maqalay waxaanu maqalay oo kaleeto eh, eh, shurbad waa maqalay waxaynu kaloo maqalay eh, canjeelo waa maqalay waxaynu maqalay garobutaale waynu maqalay waxaynu maqalay muufo waynu maqalay iyadana magacaas waxaynu kaloo maqalay kibis ayaynu misna maqalay waxaynu kaloo maqalay waxa la yidhaahdo eh, eh, eh, laxoox ayaynu maqalaa misna waxaynu maqalay mushaali iyana misna waynu maqalaa waxaynu maqalaa wax la yidhaahdo eh, salool waa- waynu maqalaa iyana waxaynu maqalaa cambuulo waynu maqalaa waxaynu maqalaa garow ereyada noocaas oo kaleta marka waxaan ku horaysiinaya waxyaabaha noocyada ereyada noocaasa oo warkiinana ku badnaa kuna kala baahbaahsanaa ee la socday oo midabyada leh oo e- marka cunnada laga sameeyo leh oo habka loo sameeyo leh iyo say yihiin waxaan ku celinaya daahir afqarshe
mahadsanid hadhuurka oo qura markaynu soo qaadanno sida loo isticmaalo aynaan meel kale u leexanin sida loo abuuray oo looga shaqeeyo waynu soo wada marray sida dabadeed isaga loo cuno oo keliya haddaynu u soo laabanno waxay doonayaan macallimiin in looga doono magaalada leedo jabuuti yaan ku talin lahaa macallimiintaasoo ah kuwii ka tegay awdal macallimiinta awdal ee jabuuti u guuray yaa la doonayaa in la helo war hadda aan is dhegaysanno macallimiintaasi hadhuudhka waxaanu sheegnay waxna waa in la kariyo oo karis baa lagu cunaa waxna siyaabo kale yaa loo cunaa marka aan leeyahay jabuuti ha laga doono macallimiin haweena waa cilmigaa aan ku arkay awdal markii ay dhisnayd lagu macaamiloo jiray waxaan aqaanaa koob iyo toban goor koob iyo toban nooc oo aan ahayn kariskii aynu soo sheegnay
oo aan ahayn muufadii aynu soo sheegnay ee ama muufa aynu u naqaano ama kidaarba u naqaano iyo kuwii saloolka ahaa iyo kuwii la karinayey iyo intii aynu soo sheegnay koob iyo toban nooc oo kale oo laxooxda aynu ka naqaano iyo haweenkaasu yaqaaniin waa wax caqligaba ka badanba wax oo dhammina shiiliin bay u badan yihiin nooc nooc lagu daraana waa ay jiraan diyaafadaha la sameeyaa suxuuntiibaa iska daba imaanaysa oo wada xadhuudh miidhan oo dabadeedna soo kala horraynaysa cilmi aan la gaadhin oo dhulka kale lagu oqoonin weeyaan dadka galbeedka ahee dabeed aada u beertaana ma yaqaanin waayo magaalada san waxay magaalo guuna hadhuurkuna weligii uu cidhibka ku hayo oo iyada uu ka dhoofo magaaladan la yahdaa awdal marka dabadeed casimadaha la samaynayo yaanu waxaa ku aragnaba markaasun baan waxaan kale aynu naqaanba waad kaga tegaysaa diyaafadda hilibka iyo bariiska kan iyo hadhuurka intii nooc aynu u niqinayaynu soo wada maray oo dhan waa laga wada tegayaa koob iyo tobankaa nooc oo laxoox aynu ka naqaano yaa loo baahan yahay waa cilmi inaga qarsoon waa yahay haddaynu haddana isagii soo raacno hadhuurkii galbeed waxaa lagu sameeyaa hadhuur garowa baa la kariyaa marka hadhuurkii aanu dillaacin ee uu yahay garawsaato oo uu yahay halkii ninka intaanu dillaacin ninka jaban lagu kabi jiray ayaa xoogaa la warayaa in biyihii ka kafafaan lagu kariyey yaa loo jeedaa markaasaa dabadeed iyada oo la gartay in biyihiina ka dhaceen sidiisii kalena uu qoyan yahay yaa weel lagu shubayaa weelkiibaa markaa sidii muqmadii subag leeg lagu darayaa sidii xeedhiyii la aftaari jiray oo kale ayaa meel layska dhigayaa bishii rabadaan baa lagu soomay oo ninkii ka dhigtay suxuur oo qamtaa ka saaray oo dabadeedna dee waa hadhuuro aynu weligiiba niqiinay wanaaggiisa isna bedelaynin subagna ku jiro xumaanna looga baqanaynin ilaa waa si biyihii oo dhan wixii laga kafaafiyeeye bisha sodonkii kii soddonkeedii oo lagu suxuurtay oo ninkii calooshii aanay istaagaynin oo jidhkiisii si kale u xumaanaynin ayaa la ogaaday hadhuurka horta qiimaha ayuu gaadhay qiimo kaleu gaadhay ninka aan subagga ka baxaysanin intuu sidan u kariyey oo yar wadhay oo u yar kanfafay biyihii ka yar dhammaadeen yaa ama ohli ama sibraar ama wuxuun lagu subay oo ninkii sadcaalka ahaa iska qaatay wuxuu ka ilaalinayaa markaa inaan dabaylo u gelin ma qurmayo isagoo iska karsan ayuunbuu iska xaabsanaya dabadeedna calooshu ba halkaa joogsanaysa isna intii la doono ayuu raashin u ahaanaya dab dambe ma belelinayo hadhuurhna ka dherigdebiyana wuu cabbayaa taasina waa cilmi kale oo hadhuurka loo helay oo waa cilmiyaal inaga maqan cilmi kale waa loo sameeyey hooyooyinka wanaagsan galbeed dheri bay ku kariyeen markii uu ahaa xilligii uu biyaha laqayey ee bisayl loo gartay biyihiina ay ka dhammaadeen yay suba ku shubeen isagoo dherigiisii ku jira xurbinkii baa loo qaaday cabbaar dhan baa dabkii uu ku karayaa waa la wada gaadhsiiyey markaasuu dabadeedna subagaasaa ka goynaya jirjirkii uu ka haystay dheriga iyo hadhuurka ay ka haysteen yaa subagaa lagu daray ka goynaya dhir ay u sameeyeen oo geeda adar iyo kumkumana way ku yaro dareen kaasina udgoon buu kordhinayaa cabbaar baa sidaa loo walaaqayaa welina dabkii buu saaran yahay xilligaa markii la ogaaday isagoo dabkiisii saaran yaa inta laga qaaday lagu riday dabool saabkiisii markii saabkiisii lagu riday ayaa dabadeedna lagu jiq siiyey daboolkii la saari jiray oo weliba cunahaa iyo halkaas aad arkayso waxoogaa maryo iyo lagaga xidhay dhulka waa laga qaado meel baa laga soo laalaadiyey ninkii guriga lahaa ee ee maqnaa yaa la doonayaa in looga dhigo kayd mar allaale marka uu yimaado sidii reer miigu dhiisha caana ay soo qaadaysay hooyada wanaagsani yay isagoo sidiisii u kowow sidii wax referator la geliyey oo kale kulaylkiisii wata oo iidaaman oo udgoon oo iska diyaara yo intay dhulka soo dhigto wixuu ka cuni karaya uga goynaysaa marka waxyaalahaas waxay kutusaysaa in hadhowrkeennu uu yahay wax kinsiya oo wax iska fudud aanu ahayn ee intaasoo goor uu dhexalgelayo xaggii cunnada haddaan intaa ka yar taabto maysaqa dhuwa xaggee xagga cunnada haddaan intaa ka yar taabto balan ku noqdo aaladii lagu qodayay ilaa taamaynu taabanina hadhuurka sida loo beero iyo sida uu u soo baxo iyo sida loo cuno ayaynu ayaynu haynay bal horta aaladii aan ku noqono aaladu ta wanaagsan inta aan la helin miigaa lagu qodi jiray oo inta dhulka yaamba lagu xagaafo oo geedka laga mariyo oo laysku simo ayaa geed uu dheer sidaa loogu mudayadoo miigu ahaayo dabad abuurka lagu samaynayay ka dambowna dibi baa la helo oo waa kan jeexaya ee daba xadhuurkii la saydhayo dabadeedna dibigu irfidii bahashii birta ahayd dabadeed carrada ay saa ugu rogayso xadhuurkii xamuudda labada berber ugu kala rogayso aasmayo aaladina waa aaladahan dabadeed casriga ahee laga helay cagaf cagaftan iyo waxaanoo dabadeedna isagaa isdaboolaya intii waxaasu aanay jirin dibigii aan ku noqonno dibiga waxaa loo sameeyaa labada dibi qori lugunta looga kala rido oo mid walba haddana laba kale hayaan oo hoosta lagaga xidho waxaa kaa la yidhaahdaa kuwa hoosta ka qabta milaaqiyaa la yidhaahdaa kaa halkaa ka haysana harqooddaa la haasurka labada dibi isku haya ushan weyne xaggaa dambe soo jiitamaysana nugibaa la yidhaahdaa ee uu ninku ku haysto birta birtaa uu dhulka ku jeexayo ee daabka weyne ku jiro ee dhulka inta hoose kula jirta intaa hoose irsi baa la yidhaahdaa ee dhulka uu ku jeexayo taa dheerina waa nugi bahashan qoryo yaryar oo hareeraha kaga jira baa jiro oo iyaguna lagu xidho jiqiriyaal iyagana la yidhaahdaa xadhig laysugu xidho oo suuna ayaa jira goosi baa la yidhaahdaa waxaa daba ninka aan sancada aqoonin dee isku wadwada xidhi karaya waa cilmi rag yaqaani intaa bahashaa weyn dalooliyey daba dhexdhexaadeeda uu birtaa ku taagay oo intaasoo cilmiga wadata suunkan dheere uu dabeed gacanta ku haysto dullaa la yidhaahdaa iyo usha isku samaysan dibiga wuu af yaqaanaado tacay iyo lacay baa la yidhahdaado waa af qodki weeyaan tacaygaa iyo lacaygaasoo ma marna waa noqo marna waa soco dibiyaasha sidii u dhaga weyne u sheegay boore diinle xayle mid walba waxbaa lagu sheegaa oo markaasuu garanaya kii lala hadlaya oo markaasuu adinka toojinaya amase hadday irfidu qabsato ama meel dhagxale ama geed xididkii oo markaasuu xakanaya hebel markaasuu dibi soo qaadaya adinka kolkaasay dabcaysa ilaa bahashi waa giigsan tahaadoo dibiga xagga u jeeda bahashiina waxbay haysataaye waa af yaqaanaa hebel markaasuu dabadeedna adinka kana dibi soo celinaya waa tababaran yahay dibiga tababaran waxaa la yahdaa waa xaraash dibiga aan tababarayna waxaa la yidhaha kanaa ha waa hayin iyo buuq bay kala yihiin marka labada afba waa qoti kanaaf iyo iyo xaraash labada dibi magacadaasay kala leeyihiin sida kale ay u shaqeeyaan waa tii lasoo wada taartay bal anigu intaasaan kaga baxayaa waa lay gacan haadinayaaye idinka lawaaye
marka daahir aad iyo aad bay u mahadsan tahay hase yeeshee xoogaa yar baan kaa qabsanaya waxaa waaye qalabka lagaga shaqeeyo iyo qalabka oo dhan wuxuu noqonayaa mawduuc gaar ah oo goonidiis uga hadlaynaa waxaynu maanta ka hadlaynaa tan keliya oo qodobkeenu uu ahaan doona qoladaan inay kala gurtaan in bay rabaan oo mawduuc mawduuc waxaa laga dhigo waxa waaye midabyada badarka waa koow waan ku celinayaa saaxiibadayda damo ka hadli doona midabada badarka abuucas baa ka mida misangacadey baa ka mida firfiraa ka mida guduudana ka mida xaycad baa ka mida misangacadey baa ka mida wax noocyadaas ayaan ayaan aniguna waa waa waa si ilbixin ilbixin ay- halkaygu yahay ka hadal maaha inuu ka hadli maayo laakiin balsaa idinkan u kala taaniya waxa magacya kusoo dari kardhaani waa kow xeerada ruuxeeda lagama maarmaan weeye oo iyadana waxaa laga hadlaya dib baan usoo celinaya waxaa waaye soor waxaa jirta soor baa jirta waxaa jirta eh, eh, eh, eh, eh, mushaali baa jirta waxaa jirta eh, kashiishaa jirta kashiisho ayaa jirta cambuulaa jirta garob butaalaa jira garow baa jira muufaa jirta kibis baa jirta waxaa jirta canjeelaa jirta waxaa jirta eh, eh, eh, eh, siraayad waxaa jira geed la yihahdo aan goyn la yihahdo, waxaa la yihahdaa en- en- en- laxoox baa jirta waxaa la yihahdaa mushaali baa jira shurbad baa jirta casiisad baa jira badbad laa jira intaa oo dhan waxa oo dhan badarkay ka imanayaan kulli badarka iyo masinka labadaasay kasoo dhalanayaan marka iyo wixii kaloo lagu dari karaba halkaa hal- baan ah, waxaan haddana u wareejinayaa eh, abwaanka weynaayo caymudi oo soo weliba alaabta aada ugu takhasusay haye rag beeralaydaa loo yimi
هذا صاحب ويقدر كما في عن رنتي ان arrinta isaga ayaaba sheegay saaxiibka axmed nuur waxaana dhinacayga fadhiya n buraale faqa buraale marka waxay ila tahay iyo odayaashii waxay ila tahay inaan u day doono waxaan ku noqonayaa wax yar oy aad uga hadleen odayaashu waa faa'iida garowga faa'iida fi- faa'iida garowga duqoyshu duqoydu way way waa ay ku noqnoqdeen garowga ama cambuulada waa midda qofkeeda lagu kariyey annagu cilmi ahaan waxaanu ku aragnay in laga helo vitamiinka la yidhaha e vitamiina e sirta waa sheegeen laakiin bal aan sirtaas dib ugu noqdo vitamiina eda laga helo waxaa weeye sirta ku jirta duqaydayna ragga meesha u badan xoogaa aaladdii inay daciiftay baa la sheegay midda keliya oo xooji karta een, een, qoraga amba bastoolaha ragga markay xoogaa gaboobaan gabayaasha lu- ee markuu ku jilcana adinkaa sheegi dooneen waxaa ka mid ah bahashaag layidhaha garow oo qofka wadata vitamiina e marka anigu maadaama odayaashu ay u baahan yihiin habrana ay jiraan vitamiina e iyo garowga horta dib ha loogu noqdo si fiican ha loogu noqdo waad sheegaysaan laakiin anigu waxaan ku celinayaa keliya in laga helo vitamiina e vitamiina e garowgaa laga helaa wayna xoojisaa bastoolaha qorayga waa xoojisaa marka abruhooyisa inay nooga teginin vitamiina e waxaa laga helaa geedka la yidhaahdo een, een, garowga waxaan ku noqonayaa inkastoo ayna caadadayna ahayn balka iyo badarka een, balka waxaa laga sameeyaa waxyaalo badan xoolaha waa siisanaa waxyaalo badan oo kale waa laga sameeyaa laakiin ee, waa la shiidaaho nafsadiisa waxaa laga sameeyaa warqado waxaa laga sameeyaa sufiito ee, waxyaalo badana laga sameeyaa een, badarka nafsadiisa noocyadiisa kala duwan waxaa laga sameeyaa khamrada gaar ahaan mid waxaa laga sameeya midaan la yidhaahdo een, biirada een, aalkolaha laga sameeyaa badarka waa laga sameeyaa een, waxyaalo badana laga sameeyaa inkasta hoona annagu ka samaysan magacyada inta kaleeto axmed nuur oo kulli uu carabka mariyey iyo midabyada iyo noocyadaas oo dhan hadda duqaydii hawshaas igaga fiicneed ayaa u jooga ayagaan u gudbinaa waa mahadsantiin
horta cali oo aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay horta eh, xoolada xafaalada iyo odayada anagu anigu waxay geesaas isaga baahnaan lahayn raggeena ruuxeenu ingaynaan xagga gacanta u ridila bal xaggeenana gacanta aan u ridila waa kow mar hadday qofku afartan ama konton soo gaaro odaynimada inagana wayna soo gal laakiin hal xifaado oo yar baan ku noqonay Eh, hadday markuu canjeerada ka hadlaya ama laxooxda ka hadlaya daahra faqarka wuxuu ka hadlay in eh, loo macalimiin loo raadiyo meesha la yidhaahdo eh, awda loo raadiyo wuxuu ka tegey bari oo asli asli ahayd ayuu ka tegey anugu xifaalo iga ahayn marka anigu waxaanu goosanay aniga iyo nin la yihahdo Sheekh buraale in oo daahir haba reer bariga lagu daro oo ay barto afrii reer baargaal oy labaatan nooc u qasankeento ayaan aniga goosanay habartiina anaa ka odaynaya daahirna waa inuu iga qabalo waxaan u gudbinayaa marka si magacyadii iyo midabadii iyo xeeradu xeerada soomaaliyeed oo aan adayba aan tirinay eh, Sheekh buraale oo nastay ayaamaha waad mahadsantihiin
horta arrimaha kan aad ka hadasheen si wanaagsan ayaad uga hadasheen hase haatee bal aynu kala socono marka ugu horraysa say aniga ila tahay afafku waa badan yihiin soorta ku saabsan gallayda iyo masagadaba hase ahaatee eh afafna waxaa weeye afaf inuu ka yimi carabiga xaggiisa oo aynu sidooda u qaadanay afna waxaa weeye af soomaali aynu inagu eh, ku isticmaalno haddaba si kastaba ha u kala baxday ee magacyo